subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeeraad ee haysana ay qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabadda xuska maalinta naafada adduunka oo lagu qabtay magaalada jowhar maamulka tulada beexaawey duleedka magaalada jowhar oo codsaday in loo dhiso xarumo caafimaad wasaaradda gaadiidka soomaaliya oo amare kusoo rogtay wadayaasha mootooyinka labada lug haweenka dhobley oo loogu digay isticmaalka daawooyinka laisku cayiliyo maamulka gobolka banaadir oo xarigga ka jaray wadooyin laga hirgeliyay degmada hodan xaalad daabala-aan oo soo wajahday isbitaalka guud ee gobolka galgaduud wararka dibadda waxaa ka mid ah madaxweynaha kuurida koonfureed oo wajahaya xilka xayoobin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhda waxay ku bigan tahay afarta bisha labaiyo tobanaad ee desembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan munaasabadda xuska maalinta naafada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada jowhar saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa
munaasabadda xuska maalinta caalamiga ah ee naafada adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada tanijowar caasimadda hirshabelle munaasabadan oo si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka oo ay uga horeysay agaasimaha guud ee wasaaradda qeybaha kala duwan ee bulshada dadka qaba baahiyaha gaarka iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ee kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa ka hadlay dareenkooda horta maanta waa faraxsanahay waa maalintii naafada caalamka dadka oo baahiyada gaarkaa qaba maalinta farax iyo ay looy damaashaadi lahaayeena lagu jiraa maadaama aan hadda xaflad beriga wasaaradda inoo qabato horta wasaaradda horta kooda hore waxaan u hambalyaynayaa wasaaradda haweenka iyo xaquuqda bini'aadanka amba insaanka oo hir shabeelle aniga kuwa kale hadda nalama jiraan oo ma joogno laakiin lifekay ku jiraan sidaa arkaayay agaasimo cusubna waa arkay horta hambalyo agaasimo aan la kulmo ma arag hadda ka horani been ma sheegaaya moogtaa waa ku hambalyaynaa maadaama gabar dhalinyar oo yar aad tahay hay-adda xuquuqu insaanka ee soo qabanqaabisay maalintan weyn ee ku weyn maanta naafada adduunka aadaan u soo dhaweynayaa mana ku fikirayna aniga ka farxiy ahaan maalina unka qaybgeli doontaa maalinta naafada adduunka maanba loo qaban doono hay-adda wasaaraduhu ay qaban doonaan horta aadaan ugu mahad celinayaa agaasimaha iyo xildhibaanada iyo i dhammaan waa uwad mahad celinaya waana maalin aad ugu weyn oo aad ii farxad gelisay waxaan rajeynayaa inaa horta raggu waa hadaliyey waxaan ka hadlaya naafada aadaa loogu soo celceliyey anaga markaa naafo aan nahay haddana aan haweenkii siinahay aadaan haddana aan ugu sii jilcanaha bulshada waa maalintii naafada adduunka saddexda december waxawaaye maalinba maalinba aad dhaxasho shalay geedkaad oo dhinacan ka joogtay subax galabtan intaa ka joogaysaa waxa waaye kulankan aad ayuu nagu muhiimsan yahay waa maalintii naafada adduunka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa oo barnaamijkan soo dhiraa dhirisay waxa waaye waa aad aan ugu mahad celinayaa maan- maanta waxa gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdowsangaab iyo maxamed sabdo oo ka socday bulshada rayidka ayaa dhankooda dadka qaba baahiyaha gaarka kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada caruurta waxaa la baro naafanimada awood la-aan ma aha waxa la barto ha la dadaalo wadajir wasaaradda iyo hay-adaha kale duduwan ee somalia peace line iyo hay-adaha kaleete ka shaqeeya oo idilba insha allah waan ka shaqeynaa mar walba waa ku tala jirnaa waa garab taagannahay wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka hadday tahay een, heer federaal iyo hadday tahay heer stateba waa rajaynaynaa inay naafada wax weyn ay u qaban doonaan horena way u ballan qaadeen haddana waa rajaynaynaa ka haween ahaan annaga haddaan ka hadalno een, maadaama aan ku hadlayo ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe een, haween iyo dhalinyaro iyo duqoow iyo een, gabdho yaryaroo curduna iyo oo u baahan maxaan ku rahdaye baahiyaha gaarka qaba waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin in laga saacido xagga socodka waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa een, haweenka iyo dha- dhalinyarada iyo maxaan ku rahdaa duqowda qaba baahiyaha gaarka qabo waxaan leeyahay een, wacyigelin maahane dhiirigelina la rabaa wacyigelin keligeed lama rabo ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa ka warbixisay muhiimadda maalintan marka waxaa jiro een, saa hadda ka hadlayna ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka qof walboo naafay ama qof walboo caadi wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato siyaasadda iyo maamulka Een, iyadu xaqa ee, iyadu ee, sharcigan haddii la ansixiyana ay noqonayso in dadka naafada ah ay ka qayb qaataan siyaasadda maamulka een, dhaqaalaha meel walba ay kasoo muuqdaan insha allah wasaaradda waxaan rajaynaynaa in sharcigan aan meel marino aana ansixino sharcigan Een, sidoo kale waxaa jiro een, oo sharciga ku qoran xaqa badbaadada iyo nabadgelyada naafada munaasabadan oo si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda habeenka oo ay uga horeysay agaasimaha guud ee wasaaradda qeybaha kala duwan ee bulshada dadka qaba baahiyaha gaarka iyo marti sharaf kale maamulka tulada beexaawe duleedka magaalada jowhar ayaa codsaday in loo dhiso xarumo caafimaad xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa tuulada bayxaaw waxa ay kamid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana tuulada ka jira xaalad caafimaad daro sida uu sheegay gudoomiyaha tuulada bayxaabo nuux aadan mar aan waraysi la yeelanay wuxuuna sidoo kale gudoomiyaha ka dhaqwaajiyey in tuulada aysan lahayn xarumo caafimaad taasoo baahi badan ay u qabeen dadka ku nool tuulada saamaynteeda aaday u badan yahay hadda cudurada hadda socdo waa ilmaha yaryarka oo todoba jirka ilaa iyo saddex jirka eh ayaa hadda ugu badan Eh, marka eh, xoogaa eh, dadka waaweynka eh idana sidaas oo kale waa laakiin waxaa hadda ugu badan shanta sano caruurta dayar ilaa iyo eh, ilaa iyo todobada sano intaasay hadda ay cudurka xoogaa u haya hadda alxamdulilah ada labada isbuuc aad isbuuca daraad soo dhaafeen xoogaa aad iyo aad ahay oo ilmaha yaryarka hadda ku dhacay alxamdulilah eh, hadda sidii hore eh, maanta hadda alxamdulilah xoogaa waa waa yaraadey laakiin waxaan ku sheegaa cuduradaas waa jiraan dhinacaas ungeedka xaggeeda oo nagu soo bilaabtay iyo inta cudurka hadda aan ku sheegayo xaneecada birmaayada kiisowa idan waxaas waa jiraan marka alxamdulilah ilaahay aa mahad iskale marka dadkan dad aad iyo aad u dhibaataysan waayo macaasaan eh, waxay u baahan yihiin maraqanecooyinkaas eh, maaragtaysa goob caafimaad in laga helo tuuda laga dhiso ama laga sameeyo Eh, qofkii maadaama naga xanuunsada xataa qaadiid ayaa aan kusoo qaadana ma haysano waxaa kamid eh, doon ma iskaga baahneen anaga hadda tuulada dhinaca bari ka jirta ee tuulada bayaxaaw saameyntana meeshay ku yeelatay dhinaca kale gudoomiyaha ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka wasaaradda caafimaadka bulshada magaalada jowhar in gargaar bani-aadinimo ay usoo fidiyaan maadaama xaalad adag ay halkaasi ka jirto ayna u baahan yihiin nolosha asaasiga taasoo ugu horeyso caafimaad wallahi waxaan ugu baaqaynaa dhinac kasta dee wasaaradda oo waxbarashada ama wasaaradda caafimaadka xataa is- ardaydii tuulada deganeed ee waxbaranaysay ee iskoolaadkii waa naga buuxaa ee macalimiintii tuulada hadda meelay ilmaha ugu waxaysayaa ma jirto qaarkood marka qaarkeed cambooda anjanaha ilmaha cashirkooda soo ugu baaqanan ardaydii iyo macalimiinta xataa waxaan jeclan lahay haddii ilaah yidhaaho inay dhacdooda meel loo saaro ee ma arkaysa iskoolaad oo maasha allah ee oo mahaysan oo dhagaxa eh waxaa nagu dhisan hadda laba fasal oo ma arkaysa oo jingad eh iyo laba fasal oo ood eh aad iyo aad hadirkan labada faslo oo dhan hataa aadi waaba dunta biyaha saameeya labada fasal hadi waaba iska dawa guurtay waxaan samaysay arrinta daladna waxbarashada aan samaysay iskoolkaas labadaas fasal marka haddare labadan kalena haddare waxa ii kale sameeyeen jinkad uu ahay haddana afartii fasal bu biyaha saaska ee aadi waa wada buuxa marka waxaan baaq ugu jeedinayaa dhinaca wasaaradda waxbarashada iyo maarta wasaaradda caafimaadka inay tuuladaas bayacaaw ay aad iyo aad u go-on tahay baahi fara badan ay ka jirto inay il gaar ay usoo fiiriyaan haddii arday tahay haddii caafimaad tahay taasaan macnaha baaq ugu jeedinaya ha xarun caafimaada hadda ugu dhibaataysan dadkaas hadda nolosha tuulada aaday u adag tahay dadkii hadda ebil horo beeray ku tiirsanaayeen tuulada beexaawo ayaa waxaa ka dilaacay cuduro ay ka mid yihiin shuban biyoodka iyo malaarida kuwaasoo oo ka dhasha biyaha fatahadda webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulada beexaawo hoos timaada magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda gaadiidka soomaaliya ayaa aamuro kusoo rogtay wadayaasha mootooyinka labada lug leh cabdifataax axmed maclow ayaa saakay inuu faahfaaxinaya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa amaro cusub oo ku aadan isticmaalka wadooyinka iyo sharciyada wadista gaadiidka ah waxa ay kusoo rogtay wadayaasha gaadiidka mootada labada lug leh ee loo yaqaano motorcycle sharciyada wasaaraddu ay ku dhawaaqday waxaa ka mid ah qaadashada rusqadaha darwalnimo iyo xirashada agabka difaaca iyo badqabka wadaha mootada wixii ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad iyada oo la tix raacayo warqadda sumadeedu tahay m t c slash o m slash saddex saddex lix slash laba kun labaatan iyo afar kana soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa la farayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka mooto labalugleyda ah motorcycle in ay qaataan laysanka ama ruqsadda darawalnimo ee wadista gaadiidka mootada haddaba wixii maanta ka dambeeya maanta oo ay taariikhdu tahay saddexiyo toban saddexda bisha labiyo tobanaad laba kun iyo labaatan iyo afar wixii ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad darawalnimo b waxaa la joojiyey in mooto labalugleyda lagu kaxeeyo warqadda wadamarista iyadoo darawalka mooto labalugleyda uu qaadan karo keliya laysanka darawalnimo oo ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada c mooto labalugleyda laguma raaci karo in ka badan laba qofood lamana kaxayn karo iyadoo wadaha mootada uusan haysanin koofida difaaca madaxa ayadoo haysanin lama kaxin karo qodobka labaad ee waxaa la farayaa dhammaan gaadiidka waaweyn ee xamuulka iyo nuuc kasta oo gaadiid weyn ah inay maraan habraaca badqabka gaadiidka b si loo badbaadiyo nafta iyo hantida dadweynaha lama kaxayn karo gaadiid aan lahayn fariin hoon nalalka istoobyada haadadka miraayadaha iyo dhammaan shuruudaha looga baahan yahay hubinta badqabka gaadiidka qofkii aan u hoggaansamin amarkan waxaa gaarigiisa laga saari doonaa waddada waxaana lagala noqon doonaa sharciyadda gaadiidka uu leeyahay fadlan walaal gaarigaaga samayso gaarigaaga samayso nal iyo hoon iyo fariin iyo kaabiin iyo miraayad iyo haadad iyo istoobyo iyo wax kasta u subso oo badbaadi naftaada maalkaaga iyo nafta iyo maalka dadweynaha soomaaliyeed qodobka saddexaad dhammaan milkiilayaasha iyo darawallada noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaa la farayaa inay maraan habraaca wasaaradda gaadiidka una hoggaansamaan sharciga wadamarista waa in ay bixiyaan canshuurta gaadiidka dhammaan nuucyaha kala duwan ee canshuurta gaadiidka waa in ay bixiyaan milkiilayaasha iyo darawallada waa in ay qaataan laysamada ama ruqsadaha darawalnimo waa in ay maraan hubinta badqabka gaadiidka haddaba qofkii aan u hoggaansamin awaamirtan waxaa laga qaadayaa tallaabo adag oo waafaqsan sharciga waxaa looga digayaa dhammaan milkiilayaasha gaadiidka inay kala duwanaanin xogta gaadiidka u diiwaan gashan iyo xogta milkiyadda burburkii dowladdii dhexe ee dalka kadib waa markii ugu horreysay oo sharciyo laga soo saaro badqabka wadayaasha mootooyinka labada lug leh
haweenka dhobley ayaa loogu digay isticmaalka daawooyinka laisku cayiliyo saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa gabdhahan ayaa muddooyinkii dambe isticmaalayay daawooyinka la isku cayiliyo taasoo ay kala kulmeen dhibaato aad u tiro badan gabdhahan ayaa daawooyinkaas u cunayay in ay ku cayilaan oo ay catinimada isaga saaraan halka daawooyinkaas ay cayilka u keeneen uu yahay cayilkaas barar koray korkooda qaar ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ee isticmaala daawooyinka la isku cayiliyo ayaa ka barbixiyey dhibaatooyinka ay kala kulmeen magacayga waa aamin cabdulaahi maxamedan gabdhaha waayahan dambe aad ayay u isticmaalaan waxaana ku kalifayaan isleeyahay daawooyinkan laisku cayiliyo gabdhaha inay rabaan inay is cayiliyaan oo quruxdii halkaa ka gashay umalaynayaan inay sidaa ku qurux badan tahay oo hade sida badankan haddana soomaalida ay aaminsan tahay tahay qofka qofka dumarka inay buurni ku qurux badan tahay marka saas darteed gabdhihii waxay isku bargaraamiyeen oo niyada gashadeen inay quruxdaba buurnida tahay saas daraadeed bay u isticmaalaan ee ku kaliftaan is oran karaa saameyn aad u badan ayay kala kulmaan gabdhaha daawooyinka laisku cayiliyo saameyn aanan soo koob lahayn oo ilaa dhimasho gaarta caafimaad daro gabadhiyo caafimaadkeeda xumaado wadna xanuun wadna gariir wax kasta adi cudur walba ilaan waxaan waa daawooyin si khaldan loo isticmaalayo magacayga waa xaliimo cabdi cabdulaahi cadsinimiday diidan yihiin cayilkay rabaan maxaa lii jiro quruxay ka raadinayaan inay cayilaanay rabaan oo caadinimadan hadda ay rabaan inay iska bedelaan ay dhibsadeen cayilkay rabaan waxaa muddooyinkii dambe soo badanayay gabdhaha isticmaalaya daawooyinka laisku cayiliyo kuwaas oo kala kulma dhibaato caafimaad mahadsane saara maamulka gobolka banaadir ayaa xariga ka jaray wadooyin laga hirgeliyay degmada hodan xalima cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa mar kale
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa xariga ka jaray wado cusub oo laami ah taasoo isugu xiraysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo isgoyska tarabuunka ee degmada hodan wadada oo ay dhismeed iska kaashadeen qeybaha kala guduwan ee bulshada degmada hodan islamarkaana qeyb ka ah barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal doolar oo lagu horumarinayo kacabyaasha kala gedisan ee caasimada ayaa lagu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise gudoomiyaha degmada hodan cali faarax ayaa sheegay in bulshada ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir ay ka shaqeeyeen horumarinta iyo bilic soo celinta wadada ayna ka qayb qaateen dhismihiisa iyo laba sano xaafada aan la gelin ayaa maanta wadooyin ku raaxaysanaya ma arag intaan qaan gaaray ilaa intaan jooga weligay xaafadeeda dariiqaan u maro maydna lagama bixin xaafadahaas qaar ayagaan u haystaa hal doolar oo kamida degmada hodan sooma aadin mid ay bixido maahan annagoo magacaaga ku aadinayna ree hodan iyo degmooyinka kaleba ay diyaar u yihiin guddoomiyaha ay rabaan maanta inaan sanka laga gelinayn ee guddoomiyahay rabaan ay dooro karaan waddadan intay ku jirto siddeetan iyo saddex waddo ayaan waxaan shaqo ka qabannay mudana guddoomiye waddooyinkaas qaar waa jidcadayaal la furay qaar waa interlock qaarna waa laamigan sidaa darteed marka shaqadaas ayaan qabannay mudana guddoomiye soddon iyo laba sano xaafada aan la gelin ayaa maanta waddooyin ku raaxaysanaya mid ka mida carruurtii iskuulka oon ku arka wuxuu ugu yidhi ma arag intaan qaan gaaray ilaa intaan jooga weligay xaafadeeda dariiqaan u maro maydna lagama bixin xaafadahaas qaar maantana marqaa dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaal madaali ayaa bulshada ku nool degmada hodan iyo guud ahaan gobolka banaadir ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha waxuuna ballan qaaday wadooyinka si ay ku xirin doonaan nalalka ku shaqeeya cadceeda waan ku faraxsannahay maanta dhowr bilood ka hor wadadii aan dhagax dhigaynay ee isku xelaysay waddadaas marka algu kala meex gooyo aado ilaa iyo waddada tarbuunka ku dhacayso oo digfar sokadiisa marayso waddada isku xelaysay inaan maanta aan xarig jarno iyadoo laami ah sidii shalay markaan dhagax dhigaynana ka duwan farxad ayay noo wada tahay annaga iyo reer hodanba annaga wax kale nagalama dhaxlaa la yidhaahdaa wax jid jid waa nagala dhaxlaa laakiin wax jaf lagu qaad nagala dhaxli maayo halkudhigaynay ka mid tahay dalkaaga ku dhiso hal doolarna halkudhigaynay naga mid tahay adigu keenan aan keena aan isku darsanno aan wax ku qabsanana waxay ka mid tahay waxqabadkaynay ka mid tahay marka way kaaga mahad celinayaa reer hodan oo runtii ka dhameeyey arrimahaas ayaga ah oo muddooyinkan dambe labada sano aan joognay antarloog iyo laami miirad uu noqotay hodan ha noolaataan leenahay inta kalena aan ku daysadaan
wadadaan ayaa dhismihiisa iska kaashada qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir xaalad daabla-aan ah ayaa soo wajahday isbitaalka guud ee gobolka galgaduud adibitaa axmed maclu ayaa faahfaahinaya cisbitaalka guud ee gobolka galgaduud oo bilo ka hor ay la wareegtay wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa ku guuleystay horumarinta adeegyada shaqo ee caafimaadka iyo u adeegista bulshada gobolka galgaduud sida uu sheegay doctor abuukar cali faarax madaxa howlwadeennada ah ee isbitaalka guud ee gobolka galgaduud waxaan runtii soo marnay dhammaan qeybaha isbitaalka oo active ah afarlaatanki saac waxaan shaqeynayo qeybtii dhalmada iyo qalimada haweenka sida caadiga u dhali waaye qeybtii bukaan socodka oo si joogta ay usoo booqanayaan bukaanada waxaan kaloo shaqeynaa qeybtii emergency-ga oo afarlaatan saac tiraamooyinka iyo waxyaabaha shiralka iyo weliba maaragtay deegaanadan aad inoogu badan yihiin si joogtaan ay usoo booqdaan waxaa kaloo active ah oo shaqeynaya qeybteenii bukaan jiifka oo iyadana runtii bukaano dhowr ah ay hadda noo jiifaan runtii waxaa ii buuxsamay toban sano oo aan ka shaqeynayo deegaankan dhusmareeb iyo deegaanada ku xeeran tobankaas sano runtii oo bukaanka u adeegeynay ilaa waxaan u adeegnay bukaano boqol kun oo bukaan ka badan boqolkaas kun oo bukaan runtii waxay ka kala imaadeen deegaano kala duwan galmudug oo dhan aan dhihi karno iyo qaar xuduudaha kasoo tilaabay
dhanka kale doctor abuukar cali faarax madaxa isbitaalka gobolka galgaduud oo sii hadlaya ayaa codsaday in loo kordhiyo tirada howlwale in loo kordhiyo tirada howlwadeennada isbitaalka oo uu sheegay in mararka qaarkood ay dadku iyo howlwadeennadu oo uu sheegay in mararka qaarkood ay aada ugu baahdaan howlwadeenno dheeraad ah howlwadeenno dheeraad ah
guud ahaanna runtii bukaano badanoo daweyn iyo qalin ah yaa ilaahay nagu guuleeyey waxaan diyaar u nahay shaqada inaan sii wadno waana runtii farxaday noo tahay inaan soo gaarnay tobankaas sano shaqada quruxda badan ee maaragtay aan nasiinada lahayn oo laga yaabo mararka qaar waqtiyadii aan nasiinada samayn lahayn maalmaha fasaxyada inaanan maaragtay nasan dadka deegaanadooda ugu tegaynay si volun volunteer ah dadka usoo shaqadii isbitaalka intiisa badan waa volunteer runtii waad dareemi kartaan shaqaala si volunteer ah ku shaqeynaya wax badan oo waajibaada lama saari karo mar walbana shaqada qualitigeeda ayay saameyneysaa taas runtii waxaa naga caawi kara inay shaqaalahaas mushaar u helno waxaan ka codsanaynaa cid walba oo awoodeeda leh inay naga caawiso dowladeenna runtii way dadaaleysaa dowladdeena galmudug runtii dadaal badan way ku jirtaa in maaragtay dadkaas loo helo mushaaraad iyo loo helo markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubeynta sarafka iyo suuqida ay wariyaheena saare cabdi xuseen mar mahadsanid haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micinshada bariiska nooc la yaqaana diamond ayaa la kala siisanaya toddobiyo toban doolari bar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanayaa kow iyo toban doolar nooca loo yaqaana intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela koo iyo toban dolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan dolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow dolar labaatanka liitar ee siliid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo saddex dolar caanaha nuuca loo yaqaana xilwo ayaa la kala siisanaya afar iyo toban dolar iyo bar buugaska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xafayada nuuca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa kana cayaaraha labada xindig oo muhiim ah ayaa ka maqnaan doona kooxda ma united kulanka adag ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee arsenal ma united ayaa la ciyaari doonta arsenal kulan ka tirsan premier leaga kana dhici doono imaratis xidigaha alexander iyo sidoo kale cobia ayaa ka maqnaan doona kulanka adag ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee arsenal xidiga daafac uga ciyaara alexander iyo xidigaha qaadka dhexe cobia ayaa kulanka ku siigi doona sababa la xiriira ganac labada xindig alexandero iyo sidoo kale copia ayaa qaatay kaarka digniinta kulanka united ka badisay kooxda kubadda cagta ee evertona qodobkaasi cayaaraha la xiriira ayaa ugu dambeysa xabaar guud ahaan warkii saakay oo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar nabadgelyo